جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dowladda saliibiyadda ingiriiska ayaa sheegtay inay albaabada isugu dhufatay saldhig ciidan oo ay ku lahaayeen magaalada baydhabo ee gobolka baay maleeshiyaadka maamul goboleedka shahaadaladirirka ah ee puntland ayaa markab hub u siday kooxda ridada soomaaliya ku qabsaday xeebaha gobolka bari dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad bandhig cilmiyeed oo ka dhacday xarunta macadka barashada luuqadaha ramadaan ee degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ardayda jaamacadda alqiima ayaa tartan cilmiyeed u qabtay madaarista iyo iskuulaadka waxbarasho ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka warbixisay horumarka dhanka tabcashada beeraha iyo xanaanada xoolaha ee wilaayadaasi جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subax sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan dowladda silibiyadda ingiriiska ayaa sheegtay inay albaabada isugu dhufatay saldhig ciidan oo ay ku lahaayeen magaalada baydhabo ee gobolka baay sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba sida uu sheegay safiirka dowladda silibiyadda ingiriiska soomaaliya gaalka lagu magacaabo charles nicholas kinki ayaa shaaca ka qaaday in ingiriiska uu ka guuray saldhig ciidan oo ay ku lahaayeen gudaha magaalada baydhabo gaalkan ayaa sheegay in saldhigan uu sidoo kale ahaa xero lagu tababaro maleeshiyaadka riddada ee ku sugan magaaladaasi iyadoona saldhigan magaalada baydhabo laga furay sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii saldhigan oo ingiriiska ku lahaa baydhabo ayaa waxaa ku sugnaa ciidamo ka socday dowladda kaafirada ingiriiska iyo saraakiil tababarayaal ah kuwaasi oo muddadaasi halkaasi ku sugnaa xeradan ay dowladda ingiriiska ku lahayd magaalada baydhabo ayaa waxaa lagu tababari jiray maleeshiyaadka riddada koonfur galbeed taasoo horey dowladda ingiriiska usoo bandhigtay sidoo kale dowladda ingiriiska ayaa si gaar ah u taageeri jirtay maamulka riddada koonfur galbeed iyadoona siin jirtay hub iyo qalab militari lama oga sababta rasmiga ah ee ingiriiska uu uga guuray saldhigii uu ku lahaa magaalada baydhabo balse arrintan waxay imaanaysaa xilli howlgallada kala duwan ee mujaahidiintu ay ka fulinayaan gudaha magaaladaasi ay sii xoogeysteen taasoo loo badinayo in dowladda salibiyadda ingiriiska ku qasabtay inay gebi ahaanba isaga guuraan saldhigii ciidan ee ay ku lahaayeen magaalada baydhabo kadib cabsi amni oo soo wajahday ciidamada iyo saraakiisha ingiriiska ee ku sugnaa saldhigaasi
mahadsanid abuushayba maleeshiyaadka maamul goboleedka shahaadaladirirka ee puntland ayaa markab hub u siday kooxda riddada soomaaliya ku qabsaday xeebaha gobolka bari cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya gobolada waqooyi bari soomaaliya ayaa sheegaya in gacanta lagu dhigay markab shiixnada hub ah kaas oo ka soo daabulay mid ka mid ah dowladaha shisheeye ee duulaanka saliibiga ku soo qaaday shacabka soomaaliyeed maleeshiyaad daacad u ah maamulka isku magacaabay puntland ayaa qabtay markab xamuul ah saanado hub ah ka soo daabalay dalka turkiga kuna sii jeeday magaalada muqdisho ila wareedyo ayaa sheegaya maleeshiyaadka loo yaqaano b m b f ee imaaraadku tababaray ay gacanta ay ku dhigeen markabkan oo sido gaadiid gaashaaman gaar ahaan nooca loo yaqaano taawyada rasaas qorigacmeedyo iyo saanado kale oo kuwa dagaalka ah ciidamada maamulka puntland ayaa markabkan qabtay saacado yar kadib markii uu ka soo gudbay gacanka cadmeed uuna soo galay biyaha badweynta indiya saraakiil ka tirsan maamulka shaadaladirirka ee fadhigiisu uu yahay garowe ayaa laga soo xigtay shaqaalaha markabka lagu amray inay u hoggaansamaan awaamiirta ay siinayaan saraakiisha maleeshiyaadka loo yaqaano b m b f ilaa iyo hadda wax waraa kama soo bixin kooxda riddada soomaaliya oo la rumaysan yahay in markabkan uu iyaga u socday sidoo kalena wax war ah kama soo bixin xukuumadda turkiga oo ku saabsan waxa ay ka og tahay markabkan dalkeeda ka yimid ee lagu qabsaday biyaha soomaaliya sannadii lasoo dhaafay ayay ahayd maleeshiyeed beeledyo hubaysan duleedka degbada balanba leh ee bartamaha soomaaliya ay ku qabsadeen gaadiid hub fara badan ka soo daabulay dhanka etoobiya waxaana hubkaasi lagu kala qaybsaday degmada caabudwaaq mahadsanid cabdiraxiin dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga alla ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada jannaale oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana dagaalkaasi liisku adeegsaday hubka noocadiisa kala duwan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad bandhig cilmiyeed oo ka dhacday xarunta macadka barashada luuqadaha ramadaan ee degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed munaasabadan oo ka dhacday xarunta machadka barashada luqadaha carabiga soomaaliga ingiliishka xisaabta caafimaadka iyo kombyuutarka ee ramadaan oo ku yaala degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayay ardayda machadka kusoo bandhigeen heerkooda waxbarashada waxaana munaasabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimada iyo odayaasha dhaqanka ardayda machadka ramadaan ee degmada buqa qable ayaa goobta munaasabada kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah kaasi oo ka tarjumaya tayada waxbarashada machadka السلام عليكم وعليكم السلام أريد أن أسألك سؤالا هل أنت مستعد؟
نعم أنا مستعد ما هي أسهل طريقة بتعليم اللغة العربية؟
البرنامج اللغة العربية واضح كوضوح الشمس في قارعة السماء أولا الجهد الثاني التلاوة الدروس والثالث أتحدث بالعربية حوالي ساعة يوميا مع كل شخص يعرفها كائنا من كان والخامس الاستماع بحضور ساعات المداولة والمسابقة 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 تا تا تي تو تو تا تا تي تو تو
الرعب معاه معناه اه ايوه
Are you a teacher or a student?
I'm a student What do you learn?
I learn English language Where do you learn at?
I learn at Ramadan Institute Why do you learn English?
because it is universal language xisaabta soomaaliya ingiliish u bedel adiga noocaya boqolka bilaabaya kontonku geenaya 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111.
parasitologigu wuxuu ka mid yahay culumta caafimaadka waana cilmi ku saabsan barashada iyo daaweynta waxyaabaha loo yaqaano dirisku noolayaasha iyo dhibaatooyinka ay u geystaan noolaha ay ku dul nool yihiin ama ay ku hoos nool yihiin waxaa loo qaybiyaa laba qayb oo kale ah indoparasite iyo ectoparasite indoparasiteka fara badan oo ah gooryaanada waxaa ka mid ah rundworm threadworm webworm iyo hawkworm iyo typeworm qaar ka mid a waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka oo goobta ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka dhanka waxbarashada ee machadka ramadaan ee degmada buqa qable waxaa kaloo halkaan ugu mahadcelinaynaa macallimiinta macadka ramadaan ee ardadan wax ku baraysay wakhti badan maantana aan joogno xafladii ugu horeysay ee waxaan leenahay ajir iyo xasanaad allah idinka siiyo dadkiina saanay waxbarasho u rabaan ee adinka ayaanan wax u bartay inaad gabdhaha iyo wiilasha aad wax bartaan dadka waaweyn aad wax bartaan aad baa ugu mahadsantihiin juhdiga aad bixiseen macadka luqadaha iyo xisaabaadka iyo caafimaadka ramadaan iyo maamulihiisa juhdigan faraha badan iyo bandhigana ay soo bandhigeen ardada juhdigaas bixiyey waan u mahadcelinaynaa ilaahi subxaana wa tacaala abaalkooda ha badiyo intaa kadib ardada wax ka baranaysa macadka luqadaha iyo xisaabaadka iyo caafimaadka waxaan leenahay saddexdaasba waa waxii loo baahnaa mudiirka machadka ramadaan ustaad cabdisamad shuuriye oo goobta ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey aas-aaska machadka iyo waxbarashada uu bixiyo معهد رمضان لتعليم اللغات والصحة والتكنولوجيا بعد رمضان ee barashada luqadaha caafimaadka iyo kombiyuutarka in sha allahu tacaala macadka waqtigii ugu horreeyay aan furno waxay bisha ramadaan sanadii hadda aan soo dhaafnay kun afar boqol afartan iyo lix maadooyinka lagu barto macadka waxaa ka mid ah ingiriiska carabiga soomaaliga caafimaadka iyo kombiyuutarka aan hadda rajeynayna insha allahu tacaala inaan furno macadka sababaha aan u aasaasnay waxaa ugu horeeya in jiilka yar ee soo koraya iyo dadka waaweyn ee waxbarashada ay dhaaftay inaan kusoo dhisno si ay ula qabsadaan macaahida kale ee ka furan degmada buqa qable sida macadka qurduba oo kale machadka ramadaan ee barashada luqadaha carabiga soomaaliga ingiliishka xisaabta caafimaadka iyo kombiyuutarka ayaa ah machad hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada hiiraan waxaana machadka wax ku bartaa bulshada qaybaheeda kala duwan mahadsanid cabdiqani ardayda jaamacadda alqima ayaa tartan cilmiyeed u qabatay madaarista iyo iskuulaadka waxbarashada ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waa kan cusmaan axmed dhuubo magaalada jilib dhowaan waxaa ka dhacay tartan noociisu yahay mid ku cusub wilaayaadka islaamiga ah aadna uu soo jiitay dadkii ka qaybgalay ee lagu marti qaaday iyo dhinacyadii loo qabtay ee ka faa'iidaystay tartanka ardayda jaamacadda alqima ayaa lahaa fikirka iyo qabsoomidda tartanka kaasoo ay u qabteen qaar ka mid ah xarumaha waxbarasho gaar ahaan arday ka kala socotay machadka qurduba madarasada al anwaar dugsiga sare alhijra iyo madarasada suldaan cabbaas tartanka ayaana diiradda saarayay manhajka laga dhigo xarumahaasi waxbarasho wuxuuna ahaa tartanka mid lagu dhiirigelinayay ardayda waxbarata qaar ka mid ah ardayda jaamacadda alqima ee soo qabanqaabiyey tartanka ay u qabteen xarumaha waxbarasho ee magaalada jilib ayaa waxa ay ka warrameen qaabka tartanka iyo waxyaabaha uu diiradda saarayey tartankan horta waxaa qabanayey ardayda jaamacadda alqima waxaana loo qabanayey wiilasha dhigta macaahida iyo madaarista nidaamiga guud ahaan tartanka horta aan ugu magac darnay almusaabaqa tadwiiriya liabnaa'i almacaahid walmadaaris annidaamiya waa musaabaqo aan rabnay inaan ku tadwiirino ku horumarino ardayda dhigata macaahida iyo madaarista shicaarka tartanka wuxuu ahaa istabiqu lkhayraat ama ahdaafta uu madashan maanta laga rabay waxay ahayd in si guud horta ardayda lagu dhiirogeliyo mabda'a akhriska oo ardayda in duruusta ay qaadanayaan ay waxooga ay ku barbar wadaan waxyaabaha la yidhahdo alqiraa'a alxura almutaalaca alxura waxa la yidhahdo ardayda markaan ku dhiiragelino akhriska waxaa sidoo kale ahdaafta ka mid ahaa in ardayda la yara tanshiidiyo oo hankoodana sare loo yara qaado ayaa ayaa ahdaafta ka mid ahayd sidoo kale ahdaafta waxaa ka mid ahayd in heerkooda waxbarasho heerkooda aqooneed ardayda in sidoo kale kor loo qaado kasoo qaybgalayaasha iyo ardaydii ka socotay madaariista iyo iskuullada ayaa loo sharaxay qaabka uu noqonayo tartanka iyo waxyaabaha lagu tartamayo saabaqadan waxaan u qabanay horta waa ardayda macaahidda ama madaarista ee magaalada jilib ku yaala waxaana ka mid ah macahad qurduba madrasatu alanwaar madrasatu alhijra athaanawiya iyo madrasa suldaan cabaas madraso walbana waxay ku tartamaysay waa lix maado waan marka tiradooda guud waxay noqonaysaa afar iyo labaatan maado maado walbana waxaa ka imaanaysa hal su-aal waan marka tiradooda guud su-aalaha waxay noqonayaan afar iyo labaatan su-aal ayay noqonayaan marka cadad cadadka guud ee madarasada iyo machadka darajadiisa laga rabo inay tagto waa lixdan darajo waa marka ahdaafta imtixaanka aan ka lahaynay waa atacaawun watacaaruf ardaydii ka qaybgalayay tartanka ayaa dhankooda waxa ay muujiyeen dadaal aad u xoogan intii uu socday tartanka iyagoona si heer sara ugu jawaabayay su'aalaha la weydiinayey taas oo ka dhigneed mid xamaasad u yeeshay tartanka su-aasha saddexaad oo machadu qurduba ku socota waxay ka imaanaysaa maadat usuululfiqhi waxay leedahay alfaasidu waalbaatilu bimacnaa waaxid ilaa fii mowdicayni udkurhumaa anigoo ah arday ka socda machadka qurduba su-aasha jawaabteeda isku dayo waa laba meel fi lixraam wa fi nikaax su-aasha saddexaad oo la weydiiyey machad qurduba jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah udkur alaaatan من أهم الأعمال التي قام بها قصي بن كلاب أنا كسعد مدرسة الأنوار سؤال جوابت داسكودة نظم أحوال مكة إنشاء دار الندوة ليجتمع فيها أهل مكة للتشاور في أمورهم تجديد بناء الكعبة عندما تهدم بعد أركانها جوابت أي كبحيان waa jawaab sax ah sheekh cumar xayaa kala oo kelimad ka jeeday howlkii uu tartanka ka dhacay ayaa bogaadiyey tartanka isagoona ku tilmaamay mid faa'iido weyn u leh ardayda wuxuuna si gaara u bogaadiyey doorka wanaagsan ee ay qaateen ardayda jaamacadda alqima ee soo qabanqaabiyey tartanka waxaa farxad weyn noo ah inaan kala soo qayb galno dalabatulcilmiga oo afar madrasadood oo maanta musaabaqo loo qabtay oo u qabatay ardayda jaamicatulqima aad iyo aad baan u bogaadinaynaa qadiyadda iyada ah waxaan leenahay hambalyo maxaa yeelay ummadda marka la doonayo in mustawahooda kor loo qaado oo la tanshiidiyo waxyaabaha lagu tashkhiisin karo oo bannaanka lagu soo dhigi karo waxaa ka mid a in ayagii tartan loo qabto maanta caruurtii dhallinyarada ahayd oo afar madrasa ka socota madrasada baa tartan loo qabtay nataa'ijkay keeneen baa lasoo bandhigay hambalya ayaan leenahay qadiyadda noocaasoo kale waxaan leenahay inay muddo badan soo laalaabatay ayaa wan wanaagsan dadka imtixaanka ka qaaday iyaguwaa dalabatulcilmi dadka musaabaqada usoo bandhigayaan haddana ay dalabatulcilmigii jaamicatulqima yihiin waxaan leenahay jaamicatulqima wamaa adraaka maa jaamicatulqima haadihi thimaaruha alawaliya midhaheedii hordhaca ahaa waa kuwan baan leenahay ummadda allah u barakeeya jaamicatulqima iyo juhudda ay qabanayso iyo dhallinyaradeeda musaqifiinta warbaahinta islaamiga ah ee landaluusa ayaa codbaahiyaha la dhex martay arday ka socotay goobaha waxbarasho ee tartanka loo qabtay waxaan ka socdaa madrasada al anwaar waxaana loo qabtay musaabaqo afar madaaris iyo macaahiid kale ah al anwaar khurduba alhijra iyo suldaan cabaas insha allah ilaahay mahadiis ilaahay ayaan u mahadnaqaynaa insha allah waxaan leenahay tartankeen tarkin tartanku sii dara
innagoo ah ardayda dhigata macadka qurduba maasha allah jamciyadda jaamacadda alqima waxaan ka codsanaynaa inay marad inoo soo celiyaan ee boqol mar inoo soo celiyaan ayaan mid ka codsanayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan ka socdaa madrasa suldaan cabaas alibtidaa'i waxaan galnay musaabaqo si fiican ayuu ugu bogonay waxay u socotay musaabaqada mar walba waxaan codsanayaa inaan idin soo celceliyo ee musaabaqada tan oo kale tartan cilmiyeedka ay soo qabanqaabiyeen ardayda jaamacadda alqima ayaa noqonaya tusaale muuqda oo ka tarjamaya doorka dhallinyarada ee horumarinta aqoonta diinta iyo mideynta dadaalka waxbarasho ee ardayda madaariista iyadoona dhinaca kale ardayda madaariistu ay si weyn u soo dhoweeyeen tallaabadan koowaad ee ay qaadeen ardayda jaamacadda alqima kuna taliyeen in la joogteeyo dadaallada noocaani ah si loo helo bulsho isku filan kana faa'iidaysata iyada dhexdeeda mahadsanid cusmaan ugu dambayntiina wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka warbixisay horumarka dhanka tabcashada beeraha iyo xanaanada xoolaha ee wilaayadaas bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya isaga oo waraysi gaar ah siinaya idaacadda islaamiga andalus iyo sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay waxa uu qaybtii saddexaad ee ugu dambeysay waraysiga oga hadlay arrimo dhowr ah isagoo si gaara diiradda u saaray sare u qaadidda wax soo saarka gudaha iyo in la xoojiyo waxbeerashada si ummaddu ay usoo saarato wax soo saar ku filan waaliga ayaa bulshada beeraleyda ugu baaqay inay xoojiyaan tacabka isagoo dhanka kala sheegay in wilaayadu ay waddo dadaallo lagu horumarinayo aqoonta dadka waxbeerta iyadoo la bixiyay dowraad la xidhiidha dalagga iyo ilaalintooda amaa dhanka wax soo saarka ma ogtahay nabigeen wuxuu yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum adduunkaydin idinkaa yaqaana sifa xalaal ah haddaad u soo saarataan waa u fasaxantihiin buu yidhi raasida irsaaqdiina dadka marka inta badan wax soo saarka iyo ganacsiga iyo wax dhaqashada iyo wayba ku dadaalaan way ku fiican yihiin amaa dhiirigelinta walaayadu insha allahu tacaala si fiican baan u dhiirigelineynay maalan beeralayda oo kaleeto dowraad baan u qabanay guddiyaan samaynay markii ugu horreysay guddiyo beero oo maktabka ziraacada hoos imaanaya ayaan samaynay degmooyinka oo dhan ay ku kulansan yihiin degmo kasta saddex nin oo guddi ah oo guddi beeraad ayaa loo sameeyey guddiyadaasi waa jamcinay dowro fiican oo maxay ahayd oo lagaga warbixinayo lagu barahayo xirfadda waxbeerista cudurrada iyo qaabka loola tacaalo anwaacdooda qaabka loo daaweeyo loola tacaalo waxyaabaha lagaga hortago xilliga wax la beerto intaba dowraad dhiirigelin ayaan u qabanay noocaas ah sidoo kaleeto mararka qaar waxaan u qaybinaa sun oo lagu buufiyo cayayaanka lagaga hortago ayaan u qaybin jirnay talooyin iyo tawjiihaad fiican ayaa la siiyey oo dalag iyo qaabka loo beertay iyo qaabka loo keydsada intaba ku saabsan runtii dadkana tawjiihaadkaasi iyo talooyinkaasi aad iyo aad bay u qaateen sheekh abu jacfar weliga wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhanka kale soo hadal qaaday dib u dhaca ka jira deegaanada ay gacanta ku hayaan cadowga ee duulaanka ay ku joogaan siliibiyiinta iyo murtadiinta natiijada ka dhalata ayuu waali abu jacfar sheegay inay tahay akhlaaq xumo iyo in dhallinyaradii ummadda lagu riday adduunyo beel lagana fasahaadinayo aakhiradooda wuxuuna si gaara u soo hadal qaaday mashaariicda halista ah ay wadaan hay-adaha dalka ku soo badanaya cadowga meelaha uu haysto waxaan la isweydiinaynin oo su-aal ka taagnayn in dib u dhac diineed uu ka jiro lianna meel gaala haysato waaye wax dacwi i diin ah allu u dhowaansha ku xirnaashaa inaysan meeshaasi ka jirin ama cid ku dhiirigelin karto xur ah in aysan joogin taasi su-aal waa ay ka dhan tahay waa la wada ogsoon yahay marka dhanka diinta ay ka masanyaxan yihiin deegaamadaasi dadka akhlaaq xumo ayaa dilatay daraagiska ayaa dishay akhlaaqdaa luntay waxaa ku faday oo ku faafay intoodii badanba allaahuma meelo mujaahidiinta looga cabsanaya haddii laga tago qiido faasida ah shiica ayaa hataa meelaha qaarkood laga sheegaa iyo waxyaabo la mid ah dibudhac diineed waa ka jira sidoo kaleeto waxaa ka jira deegaamadaasi dibudhac xagga adduunyada ah oo dadkii waxaa la damcayba in lagu xidho hay-adaha gaalada iyo inji-owiyadoodii iyo wax la yidhaahdo qaramada midoobay in lagu xidho gaal baa wax laga sugaya dadka kaamam ayaa loo loo sameeyey waa lagu dulganacsanaya gaala ku dulganacsanayso marka inay wax tacabtaan looma ogola inay wax dhaqaalaystaan looma ogola in ganacsi xor ay ku noolaadaan looma ogola xilligii tacabka markii la gaaro waxaa la leeyahay isa soo diiwaangeliya imaada gaaladii hay-adihii imaanaya waxbaa la qaybinaya marka dadka meesha way ku baaba'een diin ahaanay ugu baaba'een akhlaaq ahaanay ugu baaba'een sidoo kaleeto waxay ugu baaba'een adduunyo ahaan bay ugu baaba'een dhaqaale ninkii wax yar haystay suuq kolba mar baabur u fuulaya u cararayay kolba meel ugu ordahayay meesha ugu sugahayay oo digsi waxusha u karsanayay ayaa wax yara uu haystayna ay ka baaba'een oo ka dhammaadeen marka dadkaasi ilaahay subxaanahu watacaala culayskaas ha ka dulqaado insha allahu waxaan rajaynaynaa mar dhowna guul iyo nasri in ilaahay uu noo keeno hawshaasi ay ka xoroobaan laakiin dib u dhac bilaaran baa haysta walaal ugu dambeyn sheekh xamsa waxa uu waraysigiisa kusoo gebagabeeyey fariin baaq ah oo ku socda mas-uuliyiinta iyo bulshada wilaayada baay isagoo heer gobol heer degmo iyo sidoo kale dhammaan culimmada iyo salaadiinta ugu baaqay inay u istaagaan in sanadkan cusub ay kaalin lixaad le ka qaataan dardargelinta howlaha dacwada iyo sidoo kale jihaadka waddada allah maadaama sanad cusub ay tahay waxaan rabaa inaan fariimo kookooban oo dhowr ah mujtamaca iyo walaalaha aan la wadaago insha allahu tacaala fariintayda ugu horreysa waxay ku socotaa wulaada degmooyinka ama tuulooyinka ha noqoto ragga mas-uuliyiinta ah ee shaqada mubaashirka ku ah raggaas waxaan leeyahay waxaad qaadeen mas-uuliyad adag aadna u culays badan ninkii aan xaqeeda siininna ciqaab ku ah ninkii xaqeedii ku qaadana ajar iyo abaal weyn ka helaayo saa daraaddeed waxaan leeyahay mas-uuliyiin ayaad ka tihiin shacabka iyo mujtamaca ka nool walaayada islaamiga abaay mas-uuliyaddiina ummadda mad lagu dhaba hayaysan noqonin culimmada ku dhex nool walaayada islaamiga ah rabbaaniyiinta ah qayb weyna ka ah dacwada iyo fidinta diinta islaamka ee walaayada dhexdeeda culimmada waxaan leeyahay mas-uuliyad weyn ayaa idin saaran maadaama aad tihiin culimmadii muslimiinta bulshada mas-uul ayaad ka tihiin gaar ahaan diinteedii iyo in loo la baro lana fahansiiyo waxaa waajib idinku ah shaqadaasi weyn oo dhabarka idin suran qof culimo ana aan ka dhacaynin in waajibkeeda aad gudataan sida ugu fiican iyo usluubka ugu wanaagsanna aad ku gudataan qolada saddexaad oon la dardaarmay waxaa weeye nuqabada walaayada nuqabada waxaa weeye waa hormuudkii mujtamacan iyo bulshada walaayada ay maamusho ayagaa cuqaashoodii ah ayagaa lagala tash talada ugu horreysa dadka la siinayo weeye oo waxgaradka iyo hormuudkii ummadda ah waxaad noqotaan aad ku daysataan saxaabadii nuqabada ahayd sida sacd ibnu mucaadi iyo sacd ibnu cubaada oo kaleeto ku dayda usayd ibnu xudayr tufayl ibnu camr sumaamata ibnu uthaal iyo raggii kale saxaabada ahaa ee nuqabadan ahaa xilkan iyo mas-uuliyaddan ummadda u hayay qaabkay u dhaqmi jireen sunnadoodii inaad ku dayataan ood qaadaan ayaan idinla dardaarmaya insha allahu tacaala maadaama hormuudkii iyo hogaankii bulshada ay yihiin nuqabada waxaan ku tawjiihinayaa in kaalintooda jihaadka ay kasoo dhalaalaan dhammaan qaybaha kala duwan ee makaatibta walaayada xeer gobol iyo xeer degmo intaba waxaan leeyahay mas-uuliyad ayaa idin saaran idinkana oo aad iyo aad u ballaaran oo u weyn mas-uuliyaddaasi guta xilka aad haysaanna mad ummadda lagu dulmiya yuusan noqonin waxaan leeyahay dhammaan bulshada muslimka ee ku nool wilaayada islaamiga ah ee baay waxaad u diyaargarowdaan sanad cusub iyo marxalad cusub oo jihaadku uu galay dacwada ay gashay tarbiyada ay gashay dhammaan qaybaha duwan ee camalka islaamiga ah marxalad cusub ayuu galay marxalada cusub iyo sanadka cusub nin kasta iyo dowrkiisa iyo kaalintiisa inuu kasoo dhalaalo u diyaargarooba ilaahayna u kaashada ikhlaasna ka dhaga saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ayay idaacadda islaamiga andalus baahinaysay waraysyo taxano ah oo ay la yeelatay sheekh xamse abujacfar kaasoo si guud ooga hadlay xaaladda wilaayada sida arrimaha amniga waxbarashada horumarka iyo waxqabadkii wilaayada ee sanadkii tegay kuna afar boqol lix iyo afartanka hijiri iyo higsiga sanadkan haddii uu alla idmo aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu